kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii xiriirka ahaa ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saarto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah abubakar moxamed soo dhowaada ujeedka casharadeennan idaacadda sida joogtada ah uga baxaya waa kor u qaadista aqoonta iyo kobcinta waxqabadka wanaagsan ee dhegaystayaasheenna ee ku aadan nafaqada iyo badqabka cuntada arrintani waxay inoo leedahay barashadeedu muhiimad weyn waana halka aan kaga go'an qaadanayno qaabka aan qoysaskeenna iyo nafteenna u quudinayno si aan u helno nafaqo iyo caafimaad wanaagsan maantana cashirkeennu wuxuu ku saabsan yahay qorshaynta diyaarinta iyo kaydinta cuntada arrintani waa muhiim waayo qorshaynta waxa aad doonayso inaad cunto sidaad cuntada u diyaarinayso iyo keedinteeduba waxay kaa caawinayaan inaad hesho cuntadaad u baahan tahay iyo inaad beeqaamiso wakhtiga inaad ka hortagto khasaaro cuntada ku dhaca islamarkaana aad joogtayso tayada cuntada ee nafaqa iyo badqabkeeda cuntada sida hagaagsan loo diyaariyaa waxay leedahay dhadhan wanaagsan dheefshiid habboon iyo inay kor u qaaddo heerka tayada nolosha qofka haddaba shaxda ugu wanaagsan ee qorshaynta cuntada waxaa ka mid a kow inaad tixgelin siiso baahida nafaqo ee qoyska markay doonayaan ay diyaarsan karaan cunnaday rabaan in dhaqaalayn gaara la siiyo qofka buka carruurta waayeelka iyo hooyada uur kale labo cunnada muhiimka ah inta badan waa tan jirka dhista waxtar kale jirkana siisa tamarta saddex qoyska inuu helo cunno kala noocnooc ah waxay yaraynaysaa in hal nooc oo cunto ah qoysku quuto mar walba afar qorshaynta cuntadu waxa kale oo ay faa'iido u leedahay in qoyska ay siiso fursad uu ku go'aansan karo in wakhtiga ku habboon uu cuntada karsan karo shan waa inuu diyaarsan karo cunto ku filan qoyska si looga fogaado in cuntada ay soo harto oo la daadiyo ama ay ku yaraato qoyska haddaba si aan wax badan uga ogaanno cashirkeenna maanta aan la hadalno khubaradeenna martida inoogu ah barnaamijka kuwaasoo kale ah muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw iyo faadumo cabdi maxamuud oo ka tirsan hay-adda saw labaduba waa khubaro dhinaca nafaqada cunnada ku xeel waxaan ku hormarayaa muuse maxamed adoo soo dhowaanaya mudane sidee ayay qoyska hab wanaagsan ugu qorshayn karaan inay u karsadaan cunno waqtiyaysan oo nafaqa leh waa dhowhay waa mahadsantiin badaa su-aasha hor u gala qoyska waa inuu yeeshaa sidiisaba jadwal oo jadwal laba oo kala ah weliba jadwal uu kusoo adeeganayo oo kii adeeg iyo wix magaaladu aga raadsanayo iyo jadwal habkarinta iyo maxaa la karinaya xilli hebel marka jadwaladaas waxay ka saacidayaan kow horta qofku waa inuu la socdo maxaa keeda u yaala oo cunto ah iyo muxuu u baahan yahay banaanka inuu kasoo gato so wixii keedka ku yaala markuu fiiriya iyo wuxuu jadwal samaysanaya wixi uu soo gadan lahaa yaa loo karinaa meeqaa qofka loo karinayaa oo reer familiga joogta cunto noocee la karinayaa marka jadwalada noocaas in qoyska uu degsado waxay ka saacideynaysaa in qoyskii cunto isu dheeli tiran oo nafaqaysan oo tixraac fiican leh loo kariya marka qoyskii waa inuu labadaa jadwal yeeshaa oo midkii weekii lagu soo adeeganayay oo isbuuclaha ahaa oo iyadoo la fiirinayo wixii u yeelay iyo wixi ka maqan wixi ka maqan marka uu soo adeeganayo iyo maxaa la karinayaa iyo yaa loo karinayaa marka intaas haddii uu qoyska uu ku dadaalo waxaa aaminsanahay in qoyskii cunto fiican oo isu dheelitiran oo reerkii aana ku yaraan aana ka badanin oo cunto ay soo harharin oo wasaq ay ka dhalan marka haddii marka jadwaladaas iyo qaabka uu adeeganayo uu hagaajiya waxay noqonaysaa qoyskii in uu cunto fiican isu dheelitiran oo xilligeeda lehna laga helay waayahay ma jirtaa cunto dheeri ah oo lasoo iibsan karo ha cuntooyin way jiraan si dheeri ah loo soo iibsan karo waxaa ka mid ah cuntooyinka qallalan ayaa u badan cuntada keydka geli karta marka sida briiska baastada geleyd sokorta caleynta shaha lagu darsada waxyaalaha qallalan oo keydka gelayo o dhan familiga waa soo badsan karaa isagoo ku yaryaraysanaya qeybtiisa keydka ah oo familiga uu leeyahay ama qoyska uu leeyahay waa tahay sidee ugu wanaagsan oo cuntada dheeraadka ah ee aan soo iibsanay u kaydin karaynaa waxay u keydsan karaan cuntooyinka way kala duwan yihiin mid walba qaab loo keedayaa jirta cuntooyinka qallalan oo kale waxaa la rabaa in meel qoyaan ah laga ilaaliyo wax qoyaan ah laga ilaaliyo in weel dabool leh oo fiican oo afka si fiican aga xirana lagu rido ama lagu keydiyo marka hababka ugu wanaagsan kuwaas waay marka cuntooyinka qaar marka lasoo gadanaya way ku dul qoran tahay ama jawaanka ay ku jirta ama waalka ay ku jirta qaabkii loo keenin lahaa way ku qoran tahay haddii ka soo qaad waxaa soo gadatay qudaar oo kale ama hilbaa soo gadatay wixii marka meel iska qalala ma dhigi karta frijeray u baahan tahay so waxaa la rabaa marka inaad la socota habdaqankii cuntadaas ugu wanaagsanaa oo ay ku geli lahayd so cuntooyinka qallalan ayaa hadda ka hadlaynaa meesha ugu muhiimsa waxaa waaye waa in loo hela meel nadiifa oo qoyaan iyo wasaq ka dheeri oona qallalan daboolna weel fiican oo dabool lehna lagu shubo lagu geli mahadsanidkaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faaw waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijkeenna xiriirka ahaa ee ku saabsan barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faaw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid waa hagaag haddaba dhegaysta ogsoonow dhammaan tallaabooyinka badqabka cuntada waa in la xaqiijiyo in cuntada aad cunaysaa aysan waxyeello kuu geysan marka laga soo bilaabo soo saaristeeda ilaa inta ay soo gaarayso in loo diyaariyo in la cuno waxaana jiray saddex qodob oo muhiima oo ah habka loo xaqiijiyo in cuntada nafaqadeeda lagu ilaaliyo jirkana ka heli karo marka uu cuno nafaqo habka aad u dooranayso karinta cuntada waa muhiim waxaa jirta cunto marka kariska laga xumeeyo ay nafaqadii ka baxayso oo jirka aan waxba taraynin haddaba sida ugu wanaagsan ee cuntada aad nafaqada ugu hayn karaysaa waa tallaabooyinka soo socda mar kasta isku day inaad yarayso wakhtiga aad cuntada karinayso yaree herkulka aad cuntada ku karinayso mar kasta yaree cadadka biyaha aad wax ku karinayso tani waxay gaar u sii tahay in faytamiinaadka ku jira cuntada ay biyaha badan ee lagu karinayaa dilayaan haddaba si aan xog dheeraada u sii ogaano aan la hadalno ee faadumo cabdi maxamuud oo ka tirsan hay-adda saw ee faaduma adoo soo dhowaanaya maxay yihiin talooyinkaad siin lahayd qoysaska soomaaliyeed si ay uga hortagaan in cuntada wasakhowdo xilliga cunno diyaarinta ama la cunayo ama xataa cuntada kaydka ah waa dhawahay haddii aan ka hadalno qodobka diyaarinta marka cuntada lagu jiro diyaarinteeda ko waa inuu orta qofka marka ugu horeyso jismigiisu nadaafad ahaato inta una cuntada u kicin ama diyaarinteeda una dhaqaaqin waa inuu jismigiisa iyo dharkiisaba nadaafad ahaada gacmihiisa waa inuu nadaafadeeyaa weelka uu wax ku diyaarinaayo ama uu wax ku jarjaranaayo ama wax u key ama wuxuu dul saaranayo ama ku karinayo waa inuu nadaafad ahaadaan iyo cuntada uu diyaarinayo waa inuu isaguna meedhaa ta labaad ay tahay cuntada marka la cunaayo qofku waa inuu marka ugu horsa mar kastabana qofka horta jismigiisa iyo dharkiisu nadaafad ahaadaa weelka wax ku cunaayo waa inay nadiif ahaataa haddii loo imaado keedinta keedinta laba hab waa loo keediyaa oo dadka dadka baadiyuhuna sibay ukeedsadaan dadka magaaladuna sibay ukeedsadaan dadka magaalada haddaan kusoo horeyno dadka magaaladu badanaa waxay isticmaalaa frinjier ama talaagad taasaa wax kasta ufududeynaysaa inay keeg noqoto cuntadaasi taas way bad way bad qabtaa cuntadaasi sababtaa markasta temperature enough ay helaysaa dadka baadiyaha haddii loo imaado dadka baadiyaha waktiga kuleylaha iyo waktiga qaboobaha laba laba hab baa loo kala keediyaa cuntada waktiga kuleylaha waa inuu meel qabo markastaba uu yaalaa oo maaragtay meelaha cadceeda kusoo dhacaysa ama meelaha uu dabku yaalo waa ina cuntada la kaydinaya laga dheereeya xawaashada yaryara sida basasha tamaadka qudaarta oo dhan lama daboolo sababta waa wax marka la karinayo lama eri karaayo laakiin cuntooyinka sida hilibka oo kale digaaga oo kale markasta waa ina la daboolaa cuntada uu ku jiro marka la sheego hilib dadka baadiyo badanaa inteena qashaan bay hilibka keyd u dhigtaan laakiin habba keyd loogu dhigtaa habka keydka loogu dhigtaa waxay tahay inay solaan hilibka oo mns ay dubaan markay dubaan ayay meel dhigaan marka ugu horeysa way qalajiyaan marka dambena way dubaan marka cuntadii keyd ba unoqonaysaa ilaa waktigu ay dadkaas hilib noo baahnaanayaan bay cuni karayaan sababta waxyaalaha keena inuu cuntada xumaato waxaa kamida qoyaanka hilibkana qoyaan baa ku jira oo dhiig baa ku jira marka way sahlan tahay in uu bakteriyadu iyo cayayaanka iyo waxaas o dhan bayna soo abaaraan cuntadaas laakiin hadday ka qalajiyaan dhiiggaas ama qoyaanka hadday ka qalajiyaan waa caadi way keedsan karayaan waayahay qoysaska soomaaliyeed cunno diyaarintooda ama habkay u kariyaan cuntada ma yahay kii saxda ahaa oo aysan nafaqada uga dhimanaynin sax maaha siday cuntada u kariyaan sababtaa cuntada ay kariyaan badanaa nafaqada ayay ka lumiyaan iminka exa tusaale ahaa waxaa kamid a kaaroodka oo kale karootada kaaroodku temperature buu u baahan yahay saliimka maraqa oo kalea lagu kariyaa maogtaha uma baahna temperatureka ay ugu kariyaan maraqa oo kale uma baahna in la kariyo xataa uma baahna sababta nafaqadii looga baahnaa iminka karootadoo kale waxaa laga helaa vitamin a marka la kariyo vitamin a buu ka baxaya bas khalaas haddi kadib wax loo cunayaa asoo cunto ahaan laakin looma cunaayo vitamin ahaan marka cuntooyin badan wallahi sida inta kaabishka oo kale lama kariyo kaabishka oo kalena isagana cuntooyin badan waxaa jira aan karin loogu talagelin ay kariyaan oo nafaqadii ku jirta ee laga helayo cuntadaasi ay ka baxayso mid kalena ay ku qaldan yihiin waxaa jira ma isticmaalaan yani maxaa heerkur fiican uma isticmaalaa sida cuntooyinka hilibka oo kale digaagoo kale mararka qaarkood heerkur uma isticmaalaan heerkur yarba u isticmaalaan iyagana waxa laga qaadaa xanuuno oo badanaa waa in waa ina hilibka iyo digaagoo kale waa in aada loo kariyaa oo laga saaraa waxyaalaha bakteriyada oo dhan dhiigga waa inuu xoog uga wada baxaa oo waa in xoog u bislaadaa badanaa ma bisleeyaan qaarkood qaarkoodna xad bay uga bisleeyaanba markaa si saxa uma isticmaalaan cunto karintaas nafqadana way ka saaraan fatima waa mahadsan tahay waa kuwee talooyinka wanaagsan ee wax karinta ama cunto diyaarinta ee aada bixin lahayd abubakar saan hore usoo sheegnay waa inuu qofku marka uu kooso jismigiisa iyo dharka uu gashan yahay waa inay nadaafad ahaadaan haddii ay nadaafad ayna ahayn yani cuntada uu karinaayo wax faa'iido uma leh dadka cunaayo xanuun mooyaane waa inuu qofku marka ugu horeysa isagu nadaafad naftiisa soo nadaafaday gacmihiisu ina nadaafadahayaan weelka wax ku karinaayo waa inay nadaafad xataa iminka muddada loo isticmaalo kalluunka iyo muddada qudaarta loo isticmaalo waa inay kala duwanaadaan xitaa waktiga hadduu islaamin waa inay kala duwaan waa inuu markuu kusoo googooyo kalluunka qofku waa inuu meeraa dena uu isticmaalaa qudaartii laakiin haddii markaaba kusoo googooyo kalluunka markaaba qudaarta uu gudbo horaan kugu soo sheegay dhiigan waxyaala wax jira bacteria oo ku jira bacteriada waxay u gudbaysaa qudaartii markaas ayaduma uma keenaysa xanuun maahine marka waa inuu muddada uu ku googoynaya kalluunka ama digaaga ama hilibka qofku waa inuu meedhaa in uu soo gudbaa qudaarta inuu ku jarjaro waa inuu horta weer kasta weelkaas uu kala midida u kala meedhaa markuu midba midka kale ku googoynayo waa inuu heerku fiican oo qofkaasi u kariyaa anuna wuxuu sideynka kuwa ku sheegay kaarooga kariyo kaabashka oo kale looguma talagelin in la kariyo haddana way kariyaan hilibka oo kale heerkul fiican mararka qaarkood laguma kariyo waa la yaraya heerkulkiisa marna xad baaba laga saaraaba marka waa in heerkul ku filan waa in lagu kariyaa cuntadaas waa in si fiican loo soo diyaariyo weelka lagu soo diyaarinay marka dambe lagu soo guraayo waa ina nadiifaata cuntadaa xitaa haddii laga maqnaado cuntadaas oo qofkaa uuna markaaba cuntada soo dul fadhiisa markaa qofku uu gurayo waa inuu daboola mar kasta uu karinayana waa inuu daboolka markuu walaaqayo ama uu walaaqayo ama shay uu ku daraayo maahayn inta kale waa in uu daboolnaadaa cuntadii uu karinayo mahadsanid taasi waxay ahayd faadimo cabdi maxamuud oo ka tirsan hay-adda saw waa hagaag haddaba dhegaystay cuntada waa in si hagaagsan loo kaydiyaa loona diyaariyaa maxaa yeelay cuntada bislaatay sida khudaarta iyo miruhu waxay noqon karaan kuwa ku wasakooba marka gacmo aan nadiif ahayn lagu taabto biyo aan nadiif ahayn lagu dhaqo ama duqsigu kor fuulo marka cuntadu ay meel aan qaboojiye ahayn taallo qoyaanna leedahay si deg deg ah ayaa jeermisku ugu koraa hilibka qurmay wuxuu leeyahay jeermis iyo gooryaan si fudud ugu gudba dadka haddaba waa maxay khataraha ka dhalan kara wasakhowga cuntada waa kan mar kale muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw ee muuse sharax naga sii sida cuntada u wasakhowdo waxay u wasaqoodaa waxay wasaqoodaan dhowr nooc badanaa waxaa loo kala qaadaa saddex nooc noocyadaas oo kale ah ka mid aragti ahaan wasaq la arkaaya ka wasaqaad oo kale hadda qudaarta oo kale haddaan dhahan ama hilibka waxaa ku dhacay nabar nabarka asaga ahay marka wax la arki karo isha ee wada aragta ama wasaq caadi u korsaare ahaan taa ayadaa wasaqdaas oo lawada arki karo oo afka qalaad fiisikale loo yaqaana waa wasaqeyntaas waa keen keentaa nabarkaa markuu meesha ku dhaca meesha ayada ahayd marka waxbaa ku dhalanaya cayayaankii wixi iyo bakteriyada yaa soo raacaya oo cudurro ka dhalin kara waa ayadan afka qalad loo yaqaano microb microbial oo waxyaalaha bakteriyada iyo wixi dhalinaya yaa kasii dhalan kara qaab kaloo chemical walaa jirta oo cuntadii iyo cayayaankii markay isdhexgalaan yaa waxaa ka dhalanaya meesha inay wasaqooda oo shiir qurmoon ay yeelata cuntadiina dhadhan ahaan ay soo bedeshay marka saddexdaas nooc iyo badanaa cuntooyinka u wasaqoobaan waayahay maxaa dhib ah oo ay dadka u geysan karaysaa cuntada wasaqaysan haddii uu shaksiga ama qofki cuna kow waxay ka bilaabanaysaa qofki inuu uu cuntadii ku sumoobo horta uu dareemo waxyaala ku dheeraada ah oo caafimaadkiisa culays u keenaya sidii ayadoo qofkii keeni karta in calooshii laga qabta inuu lalaboodo inuu mataga inuu qandho ay qabata inuu shubmo oo uu waxyaala dheeraad isku arka so mataga iyo shubanka iyo lalabadii wixii calool xanuunka caloolmajir waxaasoo dhan marka waxaa keenaya wasaqdi cuntada wasaqeysneed oo qofka uu cunay marka culeysyadaas ayay ayadana ayay iyo dhibkaas ayay keentaa cuntada wasaqeysan haddii laqud sidee marka looga ilaalin karaa wasaqowga waxaa looga ilaalin karaa cuntooyinka waxaan u kala qaadaynaa cunto bisil iyo mid aan bisleen tana aan bisleen waan sheegnay qaabka loo keedinayo si wasaqeynta iyo wixii oo dhan looga carabay waxaa soo arkay midda bisil kow shuruudaha waxaa ka mid ah cuntada ayada ah inta la rabay oo dabka loo rabay in lagu kariyo haddii lacalla iyo hilib oo kale ay tahay xilli uu leeyahay hilibka inuu karaa la rabaa uu bislaado si fiican u bislaado cuntada kow waa inay bislaataa ha bislaata ma xuma cuntadii marka qofka lafteeda bisleynaya qof caafimaad qaba inuu yahay oo qof haddii qof xanuunsan oo cuntada bisleeya qofka xanuunkiisa iyo cajishiisa iyo culeyskiisa cuntadaas qaab walbay u gaari kartaa so qofki hadduu cajisan yahay ama xanuunsan yahay cuntadii karaskeeda iyo wixii in laga fogeeyo cuntada ayada ah markii oo diyaar ay soo noqotay waalasha lagu cunayo ama lagu ridanayo inuu waal nadiif yahay oo nadaafada lagu dadaala haddii ay noqoto cuntada in ama qof maqan loo dhiga ama xilli dambe in la cuno ay noqota in waal dabool leh oo fiican oo cuntada sidai ahayd ku hayn kara lagu rida so meelaha dhan in laiska fiiriyaa la rabaa si cuntada ayadaheed culays u keeni waayahay dhinaca kaydinta cuntada iyada ka waran sidee loo kaydiyaa cuntada la cunayo oo aysan u noqon mid wasaqowda kuwa la cunayo caadigaan ku horumaranaa kuwa qalal hore aga soo hadalnay iyo qaabkii loo keedin lahaa kuwan ayada ah cuntada waxaa muhiim ah horta cuntada ayada qofka markuu cunayo inuu xilliga ayada ahayd oo dabka laga soo qaaday oo diyaar ay tahay inuu cuno ayadoo kulul yaa muhiimada koowaad ah haddii ay noqoto in la dhigo oo la keediyo waxaa waaye in waal nadiifa oo dabool ah lagu keediyo ama frinjeer ama wax oo keedin kara oo sida la rabo u keedin kara in la helo so muhiimada ugu weyn waxaa waaye waal nadiifa oo dabool leh in cuntadii lagu keediyo cuntada hadday qalalan tahay horta waalka lagu shubaya waal nadiif ah qalalan oo daboolla inuu noqdo kadib meesha lafteeda la dhigaya cuntooyinka way kala duwan yihiin marka cuntooyin qaar waxaa ku qoran warbixinaa ku qoran oo qaabkii loo tixraaci lahay muhiimada ugu weyn oo la siinaya marka waxaa baa inta garanaysa sidii wax loo akriya inay raacaan qorshaha ku qoran cuntada loo xafidi karo loo keedin karo kuwa kaloo iska caadiga ah oo familiga uu soo gato baqaarka ayaga ay leeyihiin ay dhiganayaan baqaarkaas waa inuu ka fogaadaa bacdacidaas oo sida tooska u qabanayso meeshii meel dhisan inay noqoto oo roobkii iyo cadcida ka ilaalinayso cuntadii waa in meesha cayayaanka yarar sida jiirka iyo barambarada iyo waxaas ay ka fogaata waa in cuntada aan toos dhulka loo dhigin oo meel raar ahaan ah oo alwaax iyo waxay noqotaba meel ka saraysa dhulka la saara marka shuruudaha noocaasa loo fiiriya aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw
Now I said the day عليكم إنا نفلح وفصل ربي وراية وعمل إلغونا
عمين الله يوامين
وقبيك البعض بدورتي سمعتي دليل وجد ذيني ومن أمرحن وبتخير طبيب نور آية وعن إلى هون
عمين الله يوامين
أغني يا حوا والله كجعل لي صوتك أغني يا حوا والله كجعل لي صوتك أغني لك أنا عبد القادي يوم عبد السين ونقي أغني لك أنا عبد القادي يوم عبد السين ونقي
وقبيك البعض أحكي دورتي سمعتي دليل وجد غيمي من الحين وبطير قديو الآية الوعد إلى هون
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada casharkeenna maantana wuxuu ku saabsan yahay sida cuntada loo diyaariyo loo kaydiyo loogana ilaaliyo inay wasakhowdo oo nafaqadeeda iyo fayaqabkeeduba xumaadaan aan dul marna mar kale casharkeenna maanta haddaba dhegayste qorshaynta diyaarinta iyo kaydinta cuntada waa muhiim waayo waxaad u baahan tahay inaad cunto cunno nadiif ah oo tayo leh sidaad cuntada u diyaarinayso iyo kaydinteeduba waxay kaa caawinayaan inaad hesho cuntadaad u baahan tahay iyo inaad beekhaamiso wakhtiga inaad ka hortagto khasaare cuntada ku dhaca aadna joogtayso tayada cuntada ee nafaqa iyo badqabkeeda cuntada sida hagaagsan loo diyaariyo waxay leedahay dhadhan wanaagsan dheefshiid habboon iyo inay kor u qaado heerka tayada nolosha qofka haddaba shaxda ugu wanaagsan ee qorshaynta cuntada waxaa ka mid ah inaad tixgelin siiso baahida nafaqo ee qoyska oo marka ay doonaan ay diyaarsan karaan cunnaday rabaan in dhaqaalayn gaara la siiyo qofka buka carruurta waayeelka iyo hooyada uurka leh cunnada muhiimka ah inta badan waa tan jirka dhista waxtarka leh jirkana siisa tamarta in qoysku helo cunno kala nuucnuuca waxay yaraynaysaa in hal nooc oo cunto ah qoysku quuto mar kasta qorshaynta cuntada waxa kale oo faa'iido ay u leedahay in qoyska ay siiso fursad uu ku go'aansan karo in wakhtiga ku habboon uu cuntada karsan karo inuu diyaarsan karo cunto ku filan qoyska si looga fogaado in cuntada ay soo harto oo la daadiyo ama ay ku yaraato qoyska waa hagaag ee guud ahaanna casharkeennii ku saabsanaa diyaarinta habaynta iyo kaydinta cuntada ayaa intaas ku eg waxaa idiin soo saartay barnaamijka hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid waxaan u mahad celinayaa khubarada ee barnaamijkeenna maanta oo kale ah muuse maxamed iyo faadimo cabdi waa abubakar moxamed oo idin leh dhegaysigiinna ayaad ku mahadsan tihiine nabadgelyo